magaalada garowe waxaa shir ooga socdaa madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya shirkaasi oo galay maalintii lixaad ayaa looga hadlayaa xaaladda dalka iyo sida ay isugu soo dhowaan lahaayeen dhinacyadu waxyaabaha shirka looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah arrinta galmudug oo la doonayo in khilaafkooda xal laga gaaro haddaba guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo fadhigiisu yahay magaalada cadaado oo waraysi siiyey radio daljir ayaa waxa uu ka digay in shirka looga hadlo arrinta galmudug cali gacal casir ayaa sheegay in arrinta galmudug aysan ahayn mid hal qof wax laga weydiiyo balse ay jiraan dhinacyo kala duwan oo iskhilaafsan waxa uu tilmaamay haddii la doonayo in arrinta galmudug xal laga gaaro in dhammaan dhinacyada laissoo horfariisiiyo waxaase uu tilmaamay in aysan aqbali doonin natiijo kasta oo kasoo baxda shirkaasi oo ku saabsan arrinta galmudug qadka telefoonka ayuu igu waramay isagoo ku sugan magaalada cadaado
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin radio daljir waxaan u arkaa horta shirka markii hore kuma saabsanayn arrimo galmudug in looga hadlaayo shirku waxa uu ku saabsanaa shirkii iyaga hore uu socan jiray oo ama amniga ha noqoto ama ha noqoto qaybsiga khayraadka ama ha noqoto dastuurka arrimo kaasaa laga hadli jiray arrimihii galmuduga lasoo dhexgeliyaa layidhi marka xeefa maaragtay arrimankii lagala hadlayaa marka waxaan rabay inaan caddeeyo xeef keligiis galmudugna ma matelo mas-uulna kama aha shaksi keliyana galmudug lagalama xaajoon karo mana lagala hadli karo galmudug khilaafkeedu waxa uu u qaybsanaa laba qaybood ayuu u qaybsanaa oo golaha fulinta iyo iyo baarlamanka ka dhexeeya iyo golaha fulinta naftarkeeda oo laba qaybood ah oo laba meelood kala degan sida la wada ogyahay marka waxaan rabnay inaan ka digno in maaragtay xeef keligiis lagala hadlo maaragtay khilaafka ka jira galmudug iyadoo aynay goobjoog ahayn dhinacyadii kaleete ee maaragtay khilaafka uu kala dhexeeyey khilaafka galmudugna waxa weeye galmudug dhexdeeda waaye oo lagu dirsan yahay xagga siyaasadda waxaa khilaafku ka soo bilowday sida aad ka wada warhaysaan heshiiskii jabuuti oo heshiis lagu wada ahaa oo la rabay si cadaalada oo maaragtay inay maaragtay dadka wax loogu qaybiyo oo ummadda loogu cadaalo falo kaasoo aan hal qodob oo ka fula aanu jirin isku dhafka ciidamada oon waxba la isku dhafin in dastuurka la isku daro oon wax la isku daro ayna jirin in baarlamanka la isku daro oo wax la isku daray ayna jirin khilaafku halkaasuu ka soo bilowday welina waa taagan yahay marka tii galmudug heshiiskeeda la raba in la galo oo uu si wanaagsan kusoo dhammaado hay-adaha kala duwan ee khilaafku ka dhexeeyo in maaragtay loo yeero oo la dhexgala sidaasaan annaga ku talin lahayn ma garan
waayahay waxaa jirta madaxweyne xaaf in uu ku doodayo muddaxileedkayga wuxuu ka bilaabanayaa heshiiskii jabuuti oo wakti baa ii haray madaxduna waxaay soo jeed soo jeedinaysaa baan leeyahay in uu shir dibushiina furo arrimahaasna weli layskuma raacin marka arrinta galmudug in laga hadlo oo shirka looga hadlo siduu horeyba u sheegay madaxweynaha puntland maxaa ku diidaysaan
annaga cid kasta oo galmudug dhexdhexaadinaysa oo kala dhex gelaysa oo maslaxo ka dhalinaysa ma diidanin heshiis kasta oo nabad looga dhalinayana ma diidanin waxaanse diidannahay in maaragtay hal qof galmudug lagala hadlo hal qof in khilaafka galmudug lagala hadlo arrinkaas sax ma aha laba qaybooda loo kala qaybsan yahay laba maamul baa dhisan waxay ahayd in maarata labada qaybood la isugu yeero haddii galmudug la rabo khilaafkeeda in la daaweeyo laakiin in arrimaha galmudug looga hadlana may ahayn meeshaan maxaa jira waxaan ka garanaynaa madaxweyneyaasha keliya lagu casuumay wixii shirkii laga hadli jiray baana wixii looga hadli jiray shirarka hore unbaa looga hadlayey arrimaha galmudug haddii laga hadlayo dadka khilaafku ka dhexeeyo waa in la fadhiisiyo oo la kala dhex galo cid kasta oo nabad dhex dhigaysa galmudugna annaga waa soo dhaweynayna
marka haddii hadda arrinta galmudug madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleeda ee ku shiraya garoowe ee ay ka heshiiyaan idinku maxaa tallaaba ay qaadaysaan
annaga khilaafka halkii uu taagnaa ayuu taagnaanayaa shacabka reer galmudugna way kala qaybsan yihiin in lasii kala qaybiyo oo hadda maaragtay dhibaato horle laga dhex dhaliyana sax maaha annagu waxaan ku talinaynaa in heshiiska haddii heshiis galmudug la gaarayo in si wada jir ah dadka khilaafka uu ka dhaqee ka dhexeeyo mas-uuliyiinta ah iyo deegaanada layshor fadhiisto si khilaafka loo xaliyo haddii hal qof lagala hadla galmudug wuxuu noqonayaa mid aan dhaxalgal ahayn wuxuu noqonayaa mid aan shaqaynaynin wuxuu noqonayaa mid aanan aqoonsanaynin
waaya madaxweynaha puntland mar uu hadda ka hor shirkan intii uu ku dhawaaqay uu ka hadlayey waxa uu sheegay in galmudug uu gol wada hadal u fidinayo haddii puntland gol wada hadal idin fidiso ma aqbalaysaan
annaga cid kasta oo galmudug dhexdhexaadinaysa ma diideen oo oo soo dhawaynaynaa weliba aadaan maaragtay u garab gelaynaa in maaragtay galmudug nabad laga dhaliyo oo dadkaas dhibaatada laga dulqaado oo khilaafka laga dulqaado hase ahaatee galmudug waxay lahayd mandate ayay lahayd mandatekeedana waxa uu ku ekaa bisha june ee soo socota ayuu ku ekaa dastuur ay leedahay waxay leedahay baarlaman waxay lahayd maaragtay sharciyad sharciyadaas oo reer galmudug oo dhan ay goobjoog u ahaayeen markii la ansixinayey isaguna waxa uu sheegayaa maamulka galmudug ee hadda dhisan inuu ku egyahay bisha juun wax ka dambeeyana ayna jirin kabacdina loo dareero doorasho in loo dareero annaga kaasaan taageersannahay waxaanan u danaynaynaa shacabka reer galmudug ee walaalaha ah in dhibaatada laga dulqaado wixii ay shalay heshiiska ku ahaayeen inaan laga leexin oo sharciga la raaco waayahay marka arrintan khilaafka galmudug muddo ayay soo taagnayd dabcanna waa ay ragaadisay deegaanadii galmudug haddii ahaan lahay dhankii horumarada iyo dhinac kastaba marka waktigii waxaa sheegtay inuu bisha juun ku eg yahay kadibna doorasho loo dareerayo haddii uusaan khilaafkii u jiro goormuu imaanayaa xalkii galmudug iyo in ay ka baxdo khilaafka oo ay hal dhinac isu wada raacdo
runtii waxa waaye khilaafka dadka deegaanka waxa ay heshiis ku yihiin oo iyaga ay ogol yihiin ayaa shaqaynaya iyo sharciyadda ay iyagoo ay heshiiska ku ahaayeen arrinkaasaa shaqaynaya waxaa la dul saaraya iyo cid maaragtay iyadu waxay rabta iska sheegata iyo cid annaga dadka xoogaan ku haysanayna ama wax xukumaynaan dhahda iyo arrinkaas ma shaqaynayaan waxaas waa laga gudbay shacabka reer galmudug ayaa laga rabaa inay u diyaargaroobaan doorashada inay maaragtay ay isdoontaan xildhibaanadooda ay soo xushaan madaxda ay rabaanna inay doortaan
waayahay guddoomiye shirkan waa markii ugu horreysay oo madaxda soomaalidu ay keligood iskugu yimaadaan iyagoo beesha caalamku ay ka maqan tahay sidaad u aragtaa shirkan inay ka soo baxdo wax u wanaagsan dadka soomaaliyeed
waxaan u arkaa shirkan shir guul ah oo aad u wanaagsan ummadda soomaaliyeedna u wanaagsan madaxda soomaaliyeedna waxaan aad ugu dhiiri gelinayaa ama aan ku ammaanayaa runtii inay keligood ay fadhiistaan oo ay wada hadlaan waana rajaynayaa insha allah waxay heshiis ku yihiin oo wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay ku faraxdo inay kasoo bixi doonto ayagana waxaan leeyahay ummadiina maaragta u dhimriya oo waxyaabaha ummadda dhibaatada u keenaya iyo colaadaha iyo kala jiidashada arrimankaas ha laysu tanasulo meel dhexana laysugu yimaado si ummadda soomaaliyeed cagtay waddada saartay si maaragta ummadda ay gacmaha isu qabsato oo ay hore ugu socoto dabcan waktiga haray dowladda federaalk dabcan laba sano ayuu haatan ku siman yahay waxaa jira khilaaf badan cabashooyin ay dowlad goboleedyadu qabaan waktigiina waa uu kooban yahay maxay tahay talada aad soo jeedinayso si labadan sano oo soo socota looga faa'iidaysto dhanka wanaagsan
runtii aniga waxaan ku talinayaa soomaalida in oo cid kasta oo la doorto oo ummaddu ay doorato oo marka horena aad loogu sacbiyo marka dambena iyadoon waktigeedii dhammaysan farqaha lagu soo dhego wax wanaagsan maaha madaxda iyagana waxaa laga rabaa cadaalafal iyo ummadda inay maaragtay simaan oy si cadaalada wax ugu qaybiyaan oo wixii ay shala ballan qaadeen ay maaragtay sidii u ballan qaadeen ay u oofiyaan ummadda inteeda kaleete ee mas-uuliyiinta iyo shacabkana waxa aan leeyahay waxa waaye madaxda haddaan lala shaqaynin far kaligeed foolma dhacdo ha lala shaqeeyo waktigooda ha dhammaystaano markay waktigooda dhammaystaan cid kasta oo mas-uuliyadda qaadi karta ee shacabka soomaaliyeed dib ha u doortaan cidda ay isleeyihiin markaas ee mas-uuliyadda idiin qaadi kartaa laakiin waddanka in maarata qalqal la geliyo oo maaragtay iyadoo colaado iyo cadowyo kaleeta ay ay leedahay soomaalidu in la kaaliyo oo maarata garab la siiyo si ay uga faa'iidaystaan cadowga kale oo uga faa'iidaysto arrinkaas aniga maaragtay waxaan leeyahay yaan maaragtay arrinka sidaa loo gelin ummadda ha lala shaqeeyo ummadda ha loo shaqeeyo madaxdana waktigeeda ha dhammaysato qolyooyinka kaleeta ee mas-uuliyadda haayana berrito ha usoo diyaar garoobaana iyagana markii mas-uuliyiinta hadda xilka haysa markay ka degto cid kasta oo isleh maaragtay soomaali waa hoggaamin kartaa ha usoo diyaar garowdo markii shacabka iyo baarlamaanada ay doortaanna maaragtay maalintaasa iyagana lala shaqay doona gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacalcasir oo ii warramayey ayuu kaasi ahaa